bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh anigu hadalka badin maayo saddex mirir ka badin maayo warka nuxurkiisii waxaa qaatay cabdikariim iyo xuseen oo sharciyaddii sheegay in yarun baan raacinayaa sharciyadu waxay ku dhan tahay xeerku meelna kama ogola in ay guddoomiyuhu sameeyo guddi fulineed xeerka foodhiin iyo xeerka xisbigu wuxuu u ogol yahay oo keliya koob iyo toban xogayaal inuu magacaabo kaasu intaasu ku dhan yahay haddaba maxaa jira shirweynihiisii u dhacay si wanaagsan golihii dhexe wuu jiraa guddidii fulintu way jirtaa hoggaankii xisbigu wuu jiraa mashaakilka qurahee jira aynaga maqan wax weyn waa guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenkii sharcigan iyagu mayna garanayn way yaqaanaan way la socdaan maxaa maqan waxa weeye waxa weeye waxa lagu sooxay waa damacii ugu weynaa ee madaxtinimo ee qarniga yaa socda waxa weeye waxa lagu kala baxay lixdii bilood ee ugu dambeeyey haddaan taarikh yar idinka siiyo madaxweynuha jamhuuriyadda somalilan wuxuu badbaadiyey xisbiga isaga oo guddoomiyihii ay u sharaxnaayeen muuse biixi iyo cabdicasiis samaale aw madaxweynuhu isagoo ah odaygii iyo hoggaankii iyo damalkii xukuumadda iyo xisbigaba ay ku qanciyey samaale in a uga hadho gudoomiye guddoomiyenimada waa consert la yaqaano habeenkii aanu tuxaanbixintaa bixinaynay aanu saaraynay waxaynu idhi waxa hogaanka guddoomiyaha iyo musharaxa madaxweynaha miyaad doonaysaan muuse iyo maxamedow madaxweynenimada musharaxnimada wax intaasu meesha uma taalle guddoomiyuhun baynu doonaynaa markii guddoomiyihii loo doortayna waxaa la yidhi halkaa madaxweynuhu fadhiyaan doonaynaa labada kun iyo shan iyo tobankaas inaanu qabanno dhibaatada jirtaa waa taa sharcigii waa yaallaa jaraa'idka iyo warbaahintu way og tahay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenku waa og yahay xisbigu waa og yahay waxa weeyaan meesha waxa jira waxa weeyaan waa damac madaxtinimo oo aan bislaan oo aan wakhtigeedii gaadhin xisbiguna waxa weeyaan konses haddii lagu dhammeeyo musharaxa xisbiga waxa weeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya axmed maxamed maxamuud siilaayo guddoomiyaha xisbiguna waa muuse bixi cabdi sidaasaa konseska lagu dhammaystay hadduu sharci yimaadana golaha dhexaa kala saaraya markii golihii dhexe ay ku dhawaaqeen musharaxnimada golihii dhexe ee xisbiga ay ogaadeen inaanu golaha dhexe u codeynin iyaga waxaas u dhahee maanta u yaalla waxa weeye in ay sharciyaddii jebiyaan oo ay sharciyaddii xisbiga khalkhaliyaan oo number fourdiin la khalkhaliyo markaa waxaanu leenahay sidaa xuseen sheegay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad labadaasaa ka maqan xisbiga xooggiisiiya ha ku soo noqdeen sharciyadda ha yimaadeen ha kala qayb qateen ha hogaamiyeen xisbiga laakiin sidaa ay doonayaan ee imika wadaan in xisbiga ay burburiyaan shuruucdiisii iyo nidaamkiisii socon maayo intaasaan kusoo gabagweyna wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu